isla markaa waxaan kaloo rabay walaalayaalow inaan ka hadlo arinta ku saabsan wadadan gaaris waad ogeedeen beri hore laba bilood ayay maarata wadada naga hallaabsaneed oo jidkau naga xirmay oo biyihii roobabkii da-een ay dhibkaad arta noo geysteen oo waxaad arta dhacay arrinta iyadaheed ilaa ay hadda wax laga qabta ma laho roobka kalena waa nagu soo food saaran yahay aduu ilaahay raa bisha tobnaad waxaan rajaynaynaa insha allahu xilli roobaad in la geli doono oo xilli roobaad way noqon doonto wadada iyadan haddana iyadoo sidii u hallaabsan ayaa mar labaad haddana roob ku dhici doonaa bir horena waad ogeedeen wadadii wixii nagu qabsaday marka lama hagaajinin jidka gaaris iyo madhoow iyo maroor u dhexeeyey kii hareera ee maarata tula agteeda ahayd labadeeda dhinac ahaa kulli wax la hagaajo ma leh dadka madaxdan inta badan waxaad moodaa inay un ku socdaan diyaarad oyna waxba ka ogeen jidkii iyo arrimaha iyo dhibaatooyinka ayaga eh marka allahayna barakeeye arrintaa iyada waxaan rabnaa reer gaarisow iyo dadka maarata waqooyi bari ku noolow arrintaa iyada intayna dhibaato kala imaanin in ma aragtay wax laga qabto oo arrintaa iyada dowladda sare iyo dowladda hoosaba ay wax ka qabtaan haddii arrinta iyada wax laga qaban waayo oo muddo arrinta iyada wax laga qaban waayo muddo yaroo kooban dowladda sare ee arrinta wax ka qaban wayso haddii waxay noqonaya inaan annaga isku tashanno inaan isku tashanno waxaan qalqaalinayaa anigoo weliba nin mas-uul oo oday ah ah, inaan markaa banaanbax samayno oo aan kaga cawanayno arrinta iyada eh sidii wax looga qaban lahaa si naloogu ogaado eh, maarata naloogu ogaado waddanka intiisa kale oo madaxdii iyo kulli ay u ogaadaan dhibka meesha ka jiro beri hore madaxweyne ku-xigeenka imaaday wasiirka wadooyinka imaadeen waxbana lagama qaban hata madaxweynaha imaaday wax laga sameeyo ilaahay abuurto ma laho marka arrintaa iyada waxaan rabnaa intayna hadhow dhib kale iyo wax kale uusan u imaanin sida u dhaqsiya badan ballan baa la qaadee ballankii asaga in loo oofiyo oo wax laga qabto oo aan shub laga dhixin haddana dowladda xilligan ayta la joogo isbeddel fara badan baa jira Eh, wasiiradii waa kuwa waa la wala daadiyey wadooyinkana lacagihii loogu talagalay in lagu bixiyo hala bixiyaa la yiri jidadkii hala bilaabo dib ha loo habeeyo ha la hagaajiyo laakiin jidkeena waxaad moodaa inaan dan laga gelaynin maadaama annaga wax isku taxallujinayo wax xil iska saaraya uusan jirin inay dowladda sarena ay dan ka gelaynin marka dadweynaha baahidii cawataa baha laga ridaayo dadka haddii ayaga iska ab- iska hurdaan oo iska aamusaan sidaa unbay ahaane xaaladda waxba iskama bedeleyso marka waxaan rabnaa si arrintaa wax looga qabto inaan maarata banaanbax aan qalqaalino oo wariyaasha iyo kulli idaacadahoo dhan aan u yeerno oo ay ka arkaan meesha waxaa ka jiro iyo inta muddo ay saa ahayd bir hore muddo mu yaro oo ay hallaabeen jidad fara badan oo waddanka dhexdiisa oo roobabka ay gooyeen isla markiiba waa la hagaajiyey isla markiiba waxaan kasii jid ku yaalla naarok oo ba- waddo maarata sidan oo kale buundo weyn oo eh, ku taale toddoba beri gudaheed chinese waa inti qandaraas la siiyey baa laga hagaajiyey oo wax laga qabtay marka annaga maadaama annaga aan cawanayn oona qaylinaynin oona hadlaynin shacabkii iyo madaxdiba dee waxaa waaye baahi eh, berengeeti haddaa isa saarto berengeeti unbaa lagu sii saari busta haddaa is saar busta kale unbaa lagu sii saari cid wax kuu qaban oo ku imaan ma ay jirto ninkii cawanayo qaylinayo unbaa wax loo tari marka khayr allahina si ay dad soo jeeda aan noqono oo xaqooda iyo dantooda kasi Eh, haadaa wabilaahi towfiiq wassalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu